bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida qodobada aan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer gobol oo shaaciyey xilliga ay dhacayso doorashada toddoba mudane oo ka mid ah xubnaha puntland u matalaya aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha puntland oo sheegay in dalka soomaaliya ay ka jiraan xaalado adag oo ka dhashay abaaro iyo colaado isbiirsaday qaar ka mid ah dadweynaha reer garoowe oo soo dhoweeyey dadaalada lagu xalinayo xiisada magaalada gaalkacyo maadaama la filayo in shir ballaaran oo arrintaasi la xidhiidha uu maalin kadib ka furmo magaalada gaalkacyo taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka nugaal oo ka hadlay jidadka garoowe oo gawaari la circiidhaya qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaad maqli doontaan aanse ku hormaro warkii caalamka ee daljir
mahadsanid madaxweynaha wakhtigiisa dastuuriga ah oo dhammaaday ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hamaryahiyo bogaadin u diray madaxweynaha cusub ee dowladda maraykanka ah master donald j trump war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee hambalyaha u dirayso madaxweynaha afartan iyo shanaad ee dowladda maraykanka master donald j trump sidoo kale dowlado badan oo ku kala yaala qaaladaha afrika aasiya iyo yurub ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha loo doortay maraykanka ee master donald j trump wadamada ugu caansan ayaa waxaa ka mid ah wadanka ruushka iyo wadanka ingiriiska iyo tarkiga muses diyelaxow ayaa ku guuleystay kursiga aqalka sare ee hirshabeelle kadib markii uu ka adkaaday murashixii la tartamayay muses diyelaxow ayaa helay cod gaaraya sagaashan iyo kow cod halka xasan cali caadle oo la tartamayay uu helay afar cod oo keliya sida guddoonka baarlamaanka maamulkaasi uu shaaciyey muuse suudi ayaa ku guulaystay codkii ugu badnaa ee xubin aqalka sare ay ku guulaysato maadaama uu xaqiijiyey sagaashan iyo kow xildhibaan codadkooda waxa uu ka mid noqday xubnaha aqalka sare ee deegaanada maamulka hirshabelle kursiga uu ku guulaystay muuse suudi yelaxow ayaa ah kursiga saddexaad ee aqalka sare maamulka hirshabelle iyadoo doorashada xalay fiidkii ay kusoo gabagabowday xarunta gobolka shabeellada dhexe ee jowhar muuse suudi ayaa ah siyaasi si weyn looga yaqaano deegaanada soomaalidu degto haddaba waa kuwan sanatarada maamulka hirshabeelle ee xalay lagu doortay magaalada jowhar sanatarka koowaad waxaa lagu magacaaba cismaan maxamed macow brofesor cismaan maxamuud dufle muuse suudi yelaxow maxamed xuseen raage maxamed xusmaan faarax dhagajuun maxamed amiin sheekh cusmaan fartuun cabdulqaadir faarax karaama iyo naciimo ibraahim sheekh gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cusmaan barre maxamed ayaa sheegay in saddex maalmood kadib ay gudageli doonaan doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee ka imaanaya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka hirshabeelle ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah nabad ilaalinta midowda afrika oo ay wehelinayaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal ballaaran ka sameeyey xaafadda buundaweyn ee magaalada baladweyn xilli xaafadaasi lagu dilay laba askari labadan ciidan ayaa gacanta kusoo dhigay siddeetan qof oo lala xiriirinayo dilalka ka dhaca xaafadda buundaweyn waxaana laga shaki qabaa in dadkan ay qaarkood xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab taliyo ku-xigeenka saldhigga booliiska baladweyn xasan nuur bidaar ayaa xaqiijiyey in howlgalka lagu soo xiray siddeetan qof oo qaarkood lagu tuumayo dilalka laba ka mid ah askarta dowladda soomaaliya waxaa taliyaha uu intaasi ku daray in uu howlgalku socday in labada ciidan ay dhaawaceen ganacsade sitay bistoolad kadib markii uu diday awaamiirta ciidamada si kastaba ha ahaatee ammaanka magaalada baladweyne ayaa ahaa mid hagaagsan muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble uu ku baaqay in la xoojiyo nabadgelyada magaalada baladweyn qaadiga maxkamadda gobolka virginia ee demon jackson ayaa soo saaray xukun xabsi daa'in ah laba qof oo la sheegay inay yihiin soomaali ku eedeysneyd burcadbadeednimo sidoo sidoo kale waxa uu soo saaray xukun kama dambaysa ah oo mid kale uu ku riday muddadeeduna ay tahay soddon iyo saddex sano oo xabsi ah saddexdan qof ayaa lagu soo ogay in ay weerareen dooni laga leeyahay maraykanka sanadii labada kun iyo tobankii iyadoo maraysay gacanka cadan inta aysan awood u yeelanin badmareenadii saarnaa inay qaar ka mid ah burcadbadeeda soo weerartay ay qabtaan sanadihii ugu dambeeyey hoosu dhac ayaa laga dareemayay weerarada burcadbadeeda maraykanka waxa uu ugu horeeya meelaha lagu maxkamadeeyo soomaalida lagu soo eedeeyo in ay burcadbadeed yihiin dhowaan ayay ahayd konton iyo saddex ruux oo soomaali ah ay maxkamadda wadanka hindiya ku taala ay xukun ku riday dil ah waanaga intaasi warkii dunida aan dib ingugu caliyo tol iyo barnaamijkii saaka iyo dunida oo dhammaystiran
gudagale ee guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya gaar ahaan kuwa heer gobolna shir ay ku qabteen magaalada garowe waxay ku soo bandhigeen xilliga ay dhacayso doorashada toddoba ka mid ah xubnaha puntland u matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya nabadoon khaliif aw cali oo ah guddoomiyaha guddigaas ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada tan garowe wuxuu kaga hadlay arrintaas iyo dabcan qoondada dumarka oo walwal badan laga muujiyey marka laga hadlayo xulista xildhibaanada aqalka hoose
dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa inaan halkaan ku iclaamino shir saxaafadeed ku qabanno oo ku saabsan doorashooyinkii laba kun iyo lix iyo tobanka soo xulidda xubnaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya qeybta ka ee kaga aadan puntland arrintaas oo fays laba saddex fays aanu u kala qaybinay ama afar fays in qayb noqotaba fayskii u horreeyey waxaanu qabanay horey baanu u qabanay waxaana ku soo baxay laba iyo toban kursi xildhibaanadood baa soo baxay bisha shanteedii iyo bisha lixdeedii haatama maanta ay bishu sagaal tahayna waxaanu rabnaa inaanu iclaamino qeybtii dambe ama fayskii labaad taasoo aan rabno haddii alla idmo sida uga ugu dhoksaha badan inay ergadaas u soo xirooto berri waxaa bilaaban doonta qaybo badan oo ka midna way joogaan inta harsanna waxaan jecel lahay ilaa berri inay soo galaan berri iyo saa dambe iyo maalinta ku xigta waxaa socon doona haddii alla idmo diiwaangelintii iyo dejintii iyo kaararkii labada beri oo ku xigana waxaa imaan doonta haddii alla idmo waxay noqon doontaa codayntii waxaan isleeyahay marka bisha afar iyo tobankeeda siday ku aadan tahay codayntu way bilaabanaysaa qeybta labaad insha allahu haddii ilaahaga idmo waxaan markaan halkaan uga yeeraynaa beelaha ay ka mid yihiin beesha awrtable oo leh saddex kursi ergooyinka beesha awrtable insha allahu inay yimaadaan wixii maqan inay yimaadaan waxaa ka mid ah beesha meheri ama meesha carab saalax jifida xasan saalax reer rooble inay ma garanaysaa usi astaysan kursigaa u astaysan iyaguna inay yimaadaan ilaa berri waxaa kale oo loo yeerayaa beesha dhulbahante axmed garaad iyaguna inay yimaadaan ilaa berri inay yimaadaan waxaa kale oo ka mid ah beesha leelkase oo kale ah maxamuud cali iyo reer xasan iyaguna inay si deg dega usoo galaan inta joogta maaha inta kale kuraastaas hadda aanu u yeeray waxaanu jecel lahay inay ku soo galaan xilligii loogu talagalay si ay u dhammaato oo horey loogu galo howsa systemkii la galo haddii ilaahaga idmana berri iyo saadame iyo maalinta ku xigta saddexdaa beri waxay noqon doontaa sidaan horey u sheegay dejintii iyo sawiraaddii iyo kaararkii iyo wixii la mid ahaa waxay tababarkii baa ku jira isna oo tababarku maalinta u dambeeyuu noqon doonaa intaa hadday maraan ergaduna waxaa weeye waxay bilaabayaan codbixintii waxaanuna rajaynaynaa insha allahu qeybta dambana inayan ka fogaan xilligaa xilli ku dhow ay noqoto oo bisha tan labaatankeeda ama labaatan iyo adigu xilli aan ka fogeyn inay naga dhammaato doorashada aqalka hoose sida annaga marakan aanu hadda u qorshaysanayno haddii ilaahaga idmo intaasaanu idinku yeeray waxaa jira kuraas loo qoondeeyey dumarku inay yeeshaan oo gaar ugu tartamaan waxaanu rajaynaynaa kuraastan fayska hore ugu yaraan saddex inay soo raacaan kuraasta dambana waxaan rajaynaynaa ilaa afar shan inay soo raacdo marka waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka oo hawshaas ay khusayso inay soo gudbiyaan astaynta dumarka jigooyinka liistigoodii badanaaba waan haynaa laakiin waxa weeye si gaara looguma soo qorshayn dumar liistigaad annaga waa noogu qorshaysan tahay laakiin ergada waa haynaa waxaan rabnaa inay isimadu soo magacaabaan oo yidhaahdaan kursiga noocaasa wuxuu gaar u noqonayaa inay ku tartamaan gabdhuhu ama dumarku kuraasta hadda aanu dalabnay waa toddoba kursi laakiin waxaan rajaynaynaa isla berri ilaa saa dambe inaan shan kursibaa ka dhiman sidaanu u qoondaynay inay iyaguna ku daba jiri doonaan oo lagu soo dari doono maadaama xilliguna iska kooban yahay waxyaalo yaryaroo edhidgarayna ay isaga baahan yihiin qaybtood waxaanu go'aansannay maantay intaanu markaan hayno miiska saaran oo la abaruufgareeyey in loo yeelo ergadooda si ay shaqadu usii socoto rag baa tartamayey rag baa ordayey way sharaxeen qaybtood lacagtii bay bixiyeen xilli dambana haddaanu aragnay qaabkii iyo brosiijarkii in la dhinac marsan yahay annagu waan ku soo celinay toddoba beri baanu shaqada joojinnay kabacdina markii cidina ay arrintaas u dabci weyday waxaan samaynay go-aanaan u midhaysannahay guddiyada iyada iyo maamulkuba baan soo saaray go-aankaas oo qolo walba oo lagu tuhmayey inay kursi gaara ku leeyihiin gabdhuhu loo asteeyo arrintaasaanu ku soconaynay biyaantii horena dadkii aanu soo saaray waxay u badnaayeen dadkii kursi kursiga iyo labalabada iyo lahaa iyada laftigeeda si fiican baa looga qayliye waxaa la yidhi inay ka dhex muuqdaan dumarku way ahayd laakiin waxaanu jecel lahay inaan gadaal ka kabno oo gadaal lagaga soo daro intii la karaankaya ahna waa dadaalaynaa inaanu arrintaa la buuxiyo waana run oo madasha iyo beesha caalamkuwa waa ku heshiiyeen in la xaqiijiyo boqolkiiba soddon qoondada haweenka laakiin dhaqanka soomaalidu wuu adag yahay rag bayse soo sharaxay muddaa la ordayey kuw kuwo ka mid ihii waaba bixiyeen lacagtii si marka intii intaas loo celiyo haddana booskoodii gabdho loo soo geliyo wax sahlan maaha arrintaa marka way jirtaa waan ka wada hadalnay michael keatin waa ka wada hadalnay arrintaa runtii waana nagu adkeeye wuxuu yidhi waa waa muhiim in la helo qoondadaas awalna annaguna maskaxda waa ku haynay laakiin waxay noqonaysaa waxay la tahay qofku inta karaankiisa buu shaqayn karaa wixii karaanka iyaga annaga arrintaa wax nagaga aadan ama madasha ku heshiisan oo beesha caalamku isla qaadatay waxaanu jecel lahay inaan xaqiijinno ugu dambaynta waxa ka soo baxaana insha allahu way isla joogi doonaa toddobada tan kursina hadda laba ka mid ihi total waa dumar bay gaar u yihiin gaar ugu tartamaya shanta xabo oo aan hadda noo qorshaysan inaan ka daba keennana ugu yaraan waxaan xubaa abxabad kale inay ku jirto waana laga yaabaa kuwo kale inay soo baxaan marka shaqadii sidaasaanu u wadnaa odayaasha nala shaqeeyey oo keenay qaybtii kaga aadanayd koontada keenayna aad baanu ugu mahad celinaynaa si gaara kuwa kalena waxaanu ka rajaynaynaa inay dariiqooda kale maraan waad mahadsantihi guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya ee heer gobol nabadoon khaliif caw cali oo garoowe ka hadlayey madaxweynaha dowladda puntland ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu ku sugan yahay xaalad adag oo ka dhalatay abaaro iyo colaad isbiirsaday madaxweynaha oo hadlayey kadib markii si ballaaran maanta loogu soo dhoweeyey magaalada qardho ayaa waxaa warbixin arrintaasi la xidhiirtay stuudiyaha darjiro magaalada qardho ka soo jeedinaya maxamuud fantastic madaxweynaha dowladda puntland rofeor cabdiweli maxamed cali gaas oo saake ka soo anbabaxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa meel magaalada boqardho ka baxsan kana xigta dhanka boosaaso kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo hormuud u ahaayeen maamulka degmada qardho kan gobolka karkaar madaxweynaha iyo wafdigiisa markii magaalada qardho loo soo gelbiyey wuxuu xarigga ka jaray xafiiska gobolka karkaar oo muddooyinka dambe uu ku socday dhisme ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha degmada qardho cabdi saciid cismaan wuxuu madaxweynaha iyo wafdigiisa kusoo dhoweeyey magaalada qardho
aad baan ugu faraxsannahay mada madaxweyne soo dhowow xafiiskan wuxuu ka mid yahay waxqabadka dowladda runtii waxaa maalgeliyey dowladda puntland baa maalgelisay meelo badan oo kalena waa maalgeliyay aad baan ugu faraxsannahay mudan madaxweyne maanta xilligaa aad noo timi iyadoo xaaladda guud ee magaalada ama puntland guud ahaanba lagu jiro xaalad adag oo abaar ah oo runtii u baahan maanta in wax badan laga qabto oo loo gurmado oo loo sitaago xaaladda jirta ee abaaraha aad iyo aad baan mudan madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa xafladdan inaad laga qayb gasho guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid caarshe dhaqaaje wuxuu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in maanta xarigga laga jaro xafiiska gobolka karkaar uu shantii bishii koowaad sanadka laba kun lix iyo toban uu dhagax dhigay madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas aad waxaa noo farxad ah anoo ku hadlaya afkayga iyo afka shacabweynaha gobolka gobolka karkaar inaad xaruntii aad dhagax dhigtay shantii bishii koowaad labadii kun iyo lix iyo tobanka xaruntii aad dhagax dhigtay oo ahayd xarunta loogu adeegi lahaa shacabweynaha gobolka karkaar in ilaahay mahaddiis ee dakhliga iyo kharashkana ay bixisay dowladda dhexe ee puntland amarkaagana ay ku fushay in maanta xaruntii ay dhammaystiran tahay insha allaahu inta haddaan ka gudbo xaaladaha kale war iskuma keenseegana waddanka waxaa ka jira ama soomaaliya o dhan ama puntland oo dhan abaaro baahsan ilaah baa taa insha allaahu u leenahay wax ka qaban kara dadaal badanna xaqiiqdii waa lagu jiraa oo golaha xukuumadda iyo golaha xildhibaanada aad madaxda u tahay wax badan dadaal waa lagu jiraa ilaahay baa deeqiisa ummaddo dhan kafeeya laakiin dadaal badan baa la galay hay-adihiina loo soo diray iyaga laftoodu waxbaanu saluugaynaa lakiin wax waana soo gaargaareen iyadana dee waxa weye ilaahay deeqiisa ummaddo dhan gaari kara gabagabadii waxaa codbaahayaha lagu soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda puntland brofesor gaas hadalladiisina waxaa ka mid ahaa waan salaamayaa dhammaantiin waan ku faraxsan nahay inaan ka soo qayb gallo munaasabadan furitaanka xarunta gobolka karkaar farxad weyn bay noo tahay in maanta ay dhammaystiran tahay waan xasuustaayo runtii shida badan baa ka jirtay gurigii halkan gobolka ku jiray xafiis horena aan lagu shaqeyno aan laguba shaqeyn karin environment amase xataa jawi lagu shaqeyn karo ma uusan ahayn marka in iyadoo dowladda puntland isku tashanaysa iyada iyo shacbigeeda isku tashanayaan inay maanta xarun cusub gobolku yeesho waa mahad ilaahay sidoo kale dabcan waa ujeednaa shidada soomaaliya maanta ka taagan soomaaliya iyo gaar ahaan puntland waxaa isku darmaday dacolaad iyo iyo abaar labadana ilaahay baa ka magan galayna insha allahu ilahay waxaan ka baaraynaa ummadda inuu ummadda khayr qabo oo canimo dalka oo dhan oo lagu nasto oo dhibta iyo abaarta lagaga raysto in ilaahayna siiyo isagaa qaadirraxmaan isagaa awoodda iska leh isaana codsanaynaa wax kasta oo la qabtaahi ama biniaadamka qaban kara wax iska kooban weeye laakiin awoodda rabbi ayaa wax walba ay ku fili karaan waan rajeynayna insha allah ilahay xarxabdiis kama quusanayno wixii kaloo dalka dadhiba ka jirtan insha allah waa u wada joognaa intaa kadib madaxweynaha iyo maamul waxay mid mid u booqdeen xafiisyada gobolka karkaar ee dayactirka lagu sameeyey madaxweynaha iyo wafdiga la socday waxaa nasasho iyo qadarasharaf loogu sameeyey madaxtooyada magaalada qardho madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa usii ambabaxay magaalada garow ee caasimadda dowladda puntland iyadoo jimcaha lagu wado inuu ka qayb galo wadahadalka u furmi doona maamulka puntland iyo galmudug maxamud fantaasti warbaahinta daljir qardho
qaar ka mid a dadweynaha reer garowana waxay soo dhoweeyeen dadaalada la doonayo in xal loogu helo xiisada muddada ka aloosan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taas oo ka dhalatay dagaallo xooggan oo muddo bil ku dhow ku dhex marayay puntland iyo galmudug xilli maalin kadib la qorshaynayo in shir ballaaran oo madaxda puntland kuwa galmudug kuwa federaalka iyo kuwa caalami ahaba ay ka qaybgalayaan oo arrintaas lagu xallinayo lagu qabto magaalada gaalkacyo cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixintan garowe inoogu diyaariyey iyadoo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay ka taagan tahay colaad daba dheeraatay ayaa waxaa arrimahaasi walaac ka muujiyey shacabka ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda puntland iyagoo codsaday in si shuruud la-aana lagu joojiyo colaadda magaalada gaalkacyo maxamed nuur muuse qalinleh waxa uu ka mid yahay dhalinta wax ka barta magaalada garowe waxa uu ka hadlay colaadda magaalada gaalkacyo isagoo codsaday in si shuruud la-aana lagu joojiyo wuxuuna labada dhinac ugu baaqay inay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan arrimaha magaalada gaalkacyo saaxiib waxaan ahay arday ka mid ah dhalinyarta gobolka nugaal gaar ahaan waxaan maanta u imi halkan idaacadda daljir inaan ka gudbiyo fikradayda ah waxaa colaada ka socota gobolka mudug taasoo udhexaysa dad ehela wada dhashay isku qoysah waxaan leeyahay bilaa shuruuda ku joojiya colaada ka socota gobolka mudug wadahadla miiska wadahadalka isugu imaada ka qayb qaata wadaniyadda iyo dibudhiska gobolka mudug halkii aad ku kala fikeri lahaydeen inaad samaysaaneen colaad sii baahda oo aan maanta loo baahnayn waayo waxaan ognahay wax kasta oo horumar ah oo gobolka mudug ka jiray inuu maanta istaagay hadday ahaan lahayd mid dhaqaale hadday ahaan lahayd mid waxbarasho hadday ahaan lahayd anykind miduu doona ha ahaado gobolka mudug maanta waxba uma qarsoona waa la wada ogyahay shacab wuxuu lahaana waxay ku kala barakaceen adduunka daafihiis waa tahay arday baa tahay ma jiraan arday aad garanaysid oo gobolka mudug ah oo haatan ku sugan garowe oo waxbarasho la-aan awgeed gaalkacyo uga soo tegay dagaalada jira
waan garanayaa arday badan oo aan la kulmay halkan markaan aan kusoo dhaweynay kuwaasoo ka cabanayay dhibaatada ka socota gobolka mudug islamarkaasna noo sheegayay ina waxbarashadoodii iyo horumarkii ay higsanayeen oo awalba la oran karo ugu yaraa haatan disturbance ama carqalad la geliyey lagana joojiyey maxamed axmed nuur faratol waxa uu isna hadal uu siiyey raadiw daljir ku sheegay walaaca ay dhalintu ka qabto colaadda magaalada gaalkacyo isagoou sheegay inuusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in caqligu uu shaqeeyo labada madaxweyne ee puntland iyo galmudug ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan wax walba oo bulshada gobolka mudug ay isugu soo dhowaanayso cabdixakiin aad baan kuu salaamayaa iyo idaacadda raadiw daljir maanta waxaan idaacaddan usoo booqonnay colaadda ka jidha magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo aada baaq nabadeed baana ka diraynaa waxaana ka xunahay dagaalka saddexiyo toddobaad galay ee ka socda magaalada oo waxaan ugu baaqayaa madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan inay dagaalka u joojiyaan dadka shacabka oo magaalada daafeeda ku barakacay si magaalada looga soo celiyo waxaan ognahay maanta ardada gaalkacyo in ay maalinta saddexaad ee iskuullada ka xiran yihiin waxaana taabatay dhibaatada ka jidha gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaanu baaq ka diranaa baaq nabadgelyo sida ugu dhaqsiyaha badan in dagaalka loo joojiyo oo ciidanka la kala qaado waayo dadka mudug degan waa dad walaalaa waa dad dhowr boqol oo sano meesha wada deganaa waagi hor dadku waa isleyn jireen waa isdagaali jireen xooley kala dhec jireen odayaashaan haysiin jiray dadka macnaha oqaasha namadoonada baa waxooda si yar ku dhamaysan jiray maanta waxaan ognahay in waxaa ku jidho howl siyaasadeed oo macnaha gacmo sheeya ku jiraan dagaalka ee gaalkacyo oo aan ognahay puntland in meelo badan dagaal lagaga furay oo hawshan ay tahay hawl siyaasadeed waayo gobolka mudug waa hore dagaal baa ka dhec jiray mataqaanaa dagaal beeleedyo dadka xooley kala dhec jireen geelay kala dhec jireen hadhow raashin jireen laakiin maanta waxaa ognahay dagaalkan in dadki loo diday inay wada hadlaan dadkii deegaanka deganaa inay wada hadlaan oo laleeyahay wasiire iyo gacmashiiy macnaha lasoo gelinayo anagu waxaan haddaananahay ardada ku sugan gobolka nugaal anagoo weliba ku hadlaya ardada garowe waxaan dhalinyarada garowe waxaan baaq nabadeed u diraynaa in dagaalkaa sida u dhaqsiyaha badan loo joojiyo miiska wadahadalkan loo fadhiisto ambarawer samayare waxay ka mid tahay haweenka ku nool magaalada garowe waxay ka hadashay colaadda magaalada gaalkacyo waxay ku baaqday in si deg dega lagu joojiyo iyadoo baaqna u dirtay bulshada gobolka mudug waxayna ku dhiirigelisay in iyagu ay ka wada hadlaan colaadda labadooda dhex taalla waxayna sheegtay in arrinta gobolka mudug aysan khusaynin siyaasiyiin iyo dad meelo kale gobolka uga yimaada ee ay khusayso dadka wadadega gobolka mudug iyaguna loo baahan yahay inay go-aanka gaaraan alaada gaalkacaya ka socota way dhaqmaysaa waxay u dhaqmaysaa haddii fari ku xanuunto jirkaaga haddii fari ka xanuunto kulli waa wada xanuuno jirkaagu xanuun baa wada gelaya marka colaada gaalkacaya ka socota qof reer buntlaana oo aan colaadaasu dhaqmayn ma jirto macnaha waxqabadkay wax ka qaban lahaayeenna xoogaa waa ku adkaaday wuxuu ugu adkaaday nin difaac ku jira oo lasoo weerarayo dhibkeeday leedahay waxaan ugu baaqayaa colaada gaalkacaya ka jirta shuruudlaan inay ku joojiyeen horta islaam haddayihin shahaadaan ha joojiyeen ha yeesa ha joojiyeen colaadaas ciidamadana ha kala qaateen marka waxa weeye odayaasha iyo isimada iyo waxgaradka iyo gabdhuhu ha galeen arrintan siyaasi ayaa halkii horay ahayd waday ahayd intii looqeyd baa labada dhinacba qofka ka dhimatay intii looqeyd baa ku dhaawacmay wadadii lama dhisin wadadaanay balyaa kule cabdixakiin xuseen xasan radio daljir
taliyaha la-aanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka nugaalna waxa uu ka hadlay saxmadda iyo cidhiiriga ka jira magaalada garoowe ee dhanka gaadiidka ah xilli magaalada garoowe ay si habsamiya uga socdaan habka xulista xubnaha baarlamanka ee soomaaliya gaar ahaan kuwa aqalka hoose waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrinta nabadgelyada ismaaciil xirsi shirwac wuxuu u warramay cabdixakiin xuseen xasan bismi illaahi raxmaan raxiim shaqada taraafikada hayso waxa weeye waa shaqadii taraafikada oo wadooyinka gaadiidka canshuuraha iyo amniga iyadana dee waa dareemi karnaan magaalada caasimadda ee puntland iyadoo uway caasimadii puntland ahayd baa haddana waxaa ku soo kordhay ergooyinkii doorashada golaha sare iyo golaha dhexe oo hoose baarlamaankoodii waxa weeye oo puntland ay dooranayso si habseyman uga socda magaalo madaxda gobolka nugaal waxa weeye waxaa soo galay ergooyin aada u fara badan dad aada u fara badan gaadiid aada u fara badan waa layskugu yimid alxamdulilaah waxa weeye markaa ciidanka taraafikadu waxaanu isku kala jebinay qaar doorashooyinka iyo wadooyinka xira si ayna u dhicin amni xumo xagga gaadiidka qaar gaadiidka kala haga oo kala madeeya si ayna u imaan shilal ma garanaysaa fara badan kuwana waxaanu u diyaarinay canshuuraha in ay aruuriyaan gaadiidka kuwana waxay qaadayaan laysimada iyo shuruucda wadooyinka laysanka shahaadada ee gaadiidka lagu kaxeeyo qaarna waxay heegan u yihiin wixii shila oo ka dhaca magaalo madaxda maadaama gaadiidkii aada ay u farabateen afar iyo labaatankii saac waxa weeye waa heegan xafiisku waa furan yahay gaadiidka iyo shilcabirayaalka iyo mootooyinkoodii waa yaalaan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin si habsamida ayay u socotaa shaqadu waxaana jecel lahay hadda wixii kasii dambeeyana in lasii dardargeliyo ma garanaysaa si loola jaan qaado gaadiidka iyo waktiga haddii ilaahay
waayahay taliye xiliyada duhurkii oo kale markii lasoo kala lasoo kala ragmado dabcan dadku ay xaafadahooda u socdaan kala jaam baa dhinaca magaalada iyo saxmad badan baa la dareemaa siiba wadada suuqa injida u dhow injina dhakhaarib la yidhaahdo xag sidee u maaraysaan mararkaas oo kale iyo markii ay habeenkii kaleo tahay oo laga yaabo in dad badan oo canshuuraha ka dhuumanayo oo baabuurta iska badatay oo qeyb taargala-aan ay tahay arrimahaas ka waran sideeda waxa weeye taargala-aan horta iyadu kuma jirno sharciga iyo nidaamka gaari aan taargal ahayn puntland inuu ka shaqeeyaa waa xaaraan ciddii hadda wadata gaari taargala-aanna waa uga digaynaa waxaanu leenahay u samayso gaarigaaga sharci iyo taargo lagu garto iyo sumad iyo meesha uu ka soo jeedo u samaysaanu leenahay kaan u samaysan sharciga ayaa la horkeedayaa samxadda enji enji waxa weeye caasimadda suuqeedii weeye waa caasimadduna way ballaarantay ergooyinkii iyo dadkii iyo martidiina way ku soo barartay gaadiidku waxa weeye waxaa samxadda keenaya waa wadda xuma oo waddooyinkii ayna jirin iyo enji oo suuqa oo guri walba oo gobolka nugaal garowga ku yaal gaari looga soo adeego ama laba gaari looga soo adeego markaas ayadaan lahayn baakin iyo bustaajo gaadiidkaas uduu galo danihiisa ka soo qabsado ee gaari walba uu fadhiisanayo shantii mitir ee laamiga ahayd shanta mitir oo laamiga ahayd inteebay qof bay qaadaysaa intee gaari bay qaadaysaa samxadu waa dhacaysaa waa waa xirmaysaa waxaana dareemi ka dhan halka saac oo subaxnimo iyo nuska inta u dhaxaysa ayaa ciidanka nabadgelyada waddooyinku tagaan galabtiina salaada casar markii laga soo baxay tagaan waadna ku aragteen iyaga oo shaqaynhaya hase yeeshee haddaan gaadiidka baakin iyo bustoojooyin aluma ay istaagaan la helin oo ay darahooda iyo adeegooda markay qabsadaan qof walba uu ka baxo ee lixdan mitir mar walba ay taagan tahay in la istaago samxad sidaa kagama baxay karayso dhibkeeduna ma yaraanahayo laakiin intii tabarta yaa anaku waa dadaalaynaa hadda waa taagan yihiinoo waad aragtay casarka markii laga soo baxo waa taagan yihiinoo waad aragtay hameenkii xataa rag baa aada oo laba aba saddex nin baa ku lug dambeediya ilaa saddexda saac waayo taliye xaafadda wadajir waddada madha ee dheer ee dhowaan la dhisay ee waxay leedahay khatare aad u fara badan shilal badanna waa ay ka dhaceen taraafikadu inay waddada calaamadayso oo sida loo marayo calaamad ku samayso maxaa uga qorshaysa wel waa fiican tahay waa run waddadaasu khatarteedu waa badan tahay shilal badanna waa ka dhaceen meesha keliya oonu odhan karo shil aba dhaawac geysta abaa dhimasho moortaalo geysta uu ka dhaco waa waddadaas waxaa dhacday waddadaas waa la jebiyey guryahii baa la jebiyey waddo cariirhay ahayd looma samayn mashabiyeedi dadku ay maraan oo iyo gaadiidkuna tan kale uu maro waxaa isa saaran guryihii la jebiyey iyo waddadii qofkii albaabka ka soo baxa ama caruur ha noqde ama qof weyn ha noqde haddii uusan ilaah badbaadin qatarteeday ku suganta waddadaanna waxaa weeye ayadana waan in wax laga qabto dowladda hoose iyo anaka iyo inaanu wax ka qabanno oo wixii wax lagaga badbaadi karo wax kastaba ha noqdeen in la sameeyo haddii dowladdu ay jabin labaad ugu noqonayso oo jardiinooyin samaynayso meeshii dadkii iyo xoolihii ay mari lahaayeen iyo haddii ayada laftigeeda la cabi lahaa gaadiidka xawliga u socda oo ma garanaysaa sida kadhadahoo kaleeto waxyaalo badan la dhigo tabeelooyin kadhado iyo tabeelooyin iyo wax layskugu daro sidii si kastaba oo lagaga badbaadi karo khasaaro dhaca naf iyo maal in la sameeyaa waa lagu qasban yahay waddadaasu khatarteeday leedahay waxaanu jebinaynay oo kale hadda la wadaa dhismooyin badan oo waddooyina oo magaalada caasimadda waaa waxaanu wadnaa meelihii baatinka ahaa oo aanu dhisayno dowladda hoose dhisaysa haddii alla idmo waxyaalo badanu inay kala furfurmaan insha allahu yaan rajaynaynaa haddii laha idmo taliye khasaaraha haddee sanadkan soo koobtid ama bilihii u dambeeyey shilalku horta way dhacayaan laakiin sidii hore oo ay u dhici jireen oo faraha badnayd hadda uma dhacaan waxaad moodaa inay magaranaysaa markii dhowr bilood la joogo ama bil ama labo hal shil ama saddex shil oo dhimasho ah ay dhacaan waxaa weeye way dhacahayaan oo gobolada puntland shilal badan baa ka dhaca inta gaadiid jiro dadna nool yahay oo ay wataan waxaa weeye gaadiidku waa shilku waa dhacahayaa waa la dhici jiray waa la dhici doonaa wixii nool haddii lahayd taliyaha la-aanta nabadgelyada waddooyinka ee gobolka nugaal ismaaciil xirsi shirwa oo cabdixakiin xuseen xasan u warramayey haatana waa xubnihii barnaamijkii aan ku hormaro xubintii isboortiga cabdiraxmaan yemani ayaa inoo diyaariyey
kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida nadiga arsenal ayaa shaaciyeen ciyaaryahan alexis sanjes uu garoomada ka maqnaan doono muddo lix toddobaad ah islamarkaana uu baaqi kusii ahaan doono dalkaasi jilay si loo sii daweeyo xaaladiisa caafimaadna loola sii socdo dhaawaca ciyaaryahankan ayaa waxay tahay mid aan u wanaagsaneyn arsenal maadaama kulamo ay ka mid yihiin southampton westham united iyo stoke city iyo everton ay kusoo wajahan yihiin kooxda arsenal ciyaaryahan marco van ginkel oo nadiga chelsea ay iska leedahay balse haatan deyn ku maqanaya tababaraha kooxdaasi waxa uu sheegay inuu sanadka dambena uu sii maqnaan doono ciyaaryahan oliver jiruna waxa uu sheegay inuu mustaqbalkiisa kala tashan doono tababare arza winger marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan ayaa la sheegaya inuu kooxdaasi ka tegi doono kadib markii tababare winger uu qorsheeyey inuu keeni doono ciyaartoy ka ciyaarta nambarka sagaalaad kuwaasi oo la sheegayo inay ka kala imaan doonaan jarmalka iyo dalkaasi sbain balse magacyadooda lama shaacinin barcelona ayaa laga soo diiday racfaankii ku aadanaa ciyaaryahan miisi jaallihii uu qaatay kulankii sevilia kooxda ayaa horey ugu gudbisay inay arrintaasi racfaan ka qaadan doonto balse xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi sbain si toosa ayuu arrintaasi uga horyimid ciyaaryahanka kooxda atletico madrid antonio gresman ayaa kusii dhowaanaya kubiritaankan adiga manchester united ee dalkaasi ingiriiska waxaa la sheegayaa in ciyaaryahankan uu doonayo ka tegitaanka kooxda atletico madrid si uu kooxdaasi ugu biiro barcelona ayaa la sheegayaa in ay ciyaaryahan hector balarina wadahadalkiisa sii horumarinayso si uu u yimaado garoonka camnew ciyaaryahankan ayaa haatan waxa uu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan kooxda arsenal horey waxa uga tirsanaa kooxda barcelona balse waxa uu ku birin adiga arsenal kaasi uu qaab ciyaareed wanaagsan ku helay ugu dambayntiina ciyaaryahanka kooxda westham united ee lagu magacaabo dimitri brioti ayaa doonaya inuu ka tago kooxda westham united naadiyada ugu waaweyn qaaradda yurub ayaa ciyaaryahankan si aada u xiiseynaya
haatana waa xubintii wargeysyada iyo xuseen cabdi jimcaale madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeeska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay magaalada dubaay ee waddankii sutagga imaaraadka carabta oo la doonayo in laga hirgeliyo tareennada ugu dhaqsaha badan caalamka madaxa shirkadda hayberluub ayaa heshiis la saxiixday ninka ugu sarreeya madaxa gaadiidka magaalada dubaay ee lagu magacaabo atar aldayeer shirkadda hayberluub wan oo doonaysa inay samayso tareennada ugu dhaqsiyaha badan caalamka ayaa ku dhawaaqday in tareennadeeda ugu horreeya ay isku xidhayaan magaalooyinka dubay iyo abudabi ee waddanka isutagga imaaraadka carabta fideow ay soo bandhigtay shirkadda ayaa waxa ay ku sheegtay in safarkaa uu qaadan doono muddo laba iyo toban daqiiqo ah labadaasi magaalo marka hore waxa ay sheegtay shirkaddu in la darsi doono in la dhiso jid isku xidha labadaasi magaalo hayberloog ayaa waxa ay samaysay garaaf muujinaya habkeeda gaadiidka marka la barbar dhigo gaadiidka kale ee caalamka wakhtiga loo safro dubay iyo abudabay ayaa hadda waxa uu qaataa in ka badan laba saacadood sidoo kalena shirkaddu waxa ay tilmaantay in habkan uu yaraynayo wakhtiyada la isugu socdo magaalooyinka dubay iyo riyaadh oo noqonaya afartan iyo siddeed daqiiqadood dubay iyo dooxana waxa ay shirkaddu sheegtay in loogu safri doono saddex iyo labaatan daqiiqo markanna waa wargeeska daily moll wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay dowladda jarmalka oo ka walwalsan xidhiirka nato iyo maraykanka wasiirka difaaca ee waddanka jarmalka gabadha lagu magacaabo ursela von der leyen ayaa waxay tilmaantay in guusha donald trump ee doorashada waddanka maraykanka ay tahay mid lama filaan ah iyadoo isaga weydiisatay ballanqaad ah in uu taageero ururweynaha nato waxa ay sheegtay in ay lama filaan weyn tahay markii ay aragtay sida ay wax yihiin ama loogu guulaystay aqalka cad taasoo ay ku tilmaantay guul la yaab leh oo saamayn doonta dunida oo dhan jarmalka sida dalalka kale ee qaaradda yurub ayaa waxaa welwelgeliyey hadallada donald trump ee xilligii ololihiisa doorashada taasoo uu yidhi haddii ruushku ay weerarto xubin ka tirsan nato inuu ka fiirsan doono inta uusan siinin gargaar militari xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa laga intaa
barnaamijka saaka ee dunidan akhyaare waa naga intaastan uga tolmaana ayaa ka soo jeedinayay stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteena intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabadgelyo